Beeraley badan oo fatahaadihi ay saameyn ku yeesheen ayaa ka cabanaya cayayaan isugu jira diirito iyo malabiso inay saameyn ku yeesheen dalagyada digirta, sisinta iyo khudaarta oo aysan haynin daawooyin tayo leh oo ay ku buufiyaan beerahooda. Beeraleydan oo la daalaa dhacayay fatahaadihii Webiga Shabeelle ee ku soo noqnoqday beerahooda kana jaray dalagyadii ay horay u beerteen ayaa qaarkood ay soo goosteen dalagyadii halka kuwa qaarna ay weli ku yaaliin beeraha inkastoo qaar ka mid a beeraleydaas ay sheegeen in cayayaan beerihii uu ka kacay oo xiliyadan habeenkii u badan. Axmed Maxamuud Xasan oo dalagyo kala duwan dib ugu beertay fatahaadihii kadib ayaa guud ahaan guuldareynaya sumaha beeraha ay ku buufiyeen oo waxtar badan uusan ka muuqan.
beera biibaxa iyo waxaas waaye beerahayna beerahaasoo saddex mar aan kala falay marka saddexdii waqti aan kala falay waa saddex qaybood ay u kala falantay marka hore fatahaadaa goysay hadday fatahaadii markay ka baxday aan beerihii falnay beerihiina maadaama aan falnay hadda ay xilligii ay saarteenay waxa aan ka sugaynay waxay galeen cayayaan naga galeen annagana dad oo heer tabareedaan nahay oon tabar badan aan siin lahayn cayayaanka waa noocyo badan nooc diirata la yidhaha nooc malabiso la yidhaha isku dhajiyo oo miraha iyo markay saaranaysa sida sisintoo kale oo miraheeda isku dhajiyo mid kaleetoo durata la yidhaha oo gale yaanyada iyo marka dalaga hadda diir iyo sisin iyo yaanyo iyo waa dalaga noo beeran dalagiina aad ayuu nooga jiran yahay marka wax daawa iyo waxaasna ma haysanoo daawo tayale iyo ma iibsan karna xitaa marka wax maamulka iyo ilaah baa waxbaashay horta maamulka iyo waxaasna waxaan ka doonayna inay daawo tayale iyo waxyaaba ay noo raadiyaan ay nagu caawiyaan ay nagu saacidaan beerta daawooyin aan ku buufinay daawooyinkiina waxba ma aysan ka tarin waa hal maraan wax ku buufinay waxbana ma aysan ka tarin oo weli sidii waaye cayayaanka waa laba nooc mid waa diirataa la yidhaaha wuu socoyaa maalintii iyo iska socdaa iyo habeenkii midna waa malabisaa la yidhaha gabow kusoo dhahaa habeenkii kusoo degtaa beeraha oo kaas mid kasta malabisada aad u dhib badan oo miraha iyo aad u dilo iyo durata la yidhaha yaanyadii iyo galo yaanyadii iyo aad ay u jiran yihin hadda wax tabaroo dhahaa ma laha marka ilaah baa xaaladda ogolah wallaahi wax saas oo caga burin in laga heli doono ila ma aha oo qarashkii xitaa inay bixin doona ila ma aha ilaahay si hadduu caafimaad u keeno oo daawo iyo wax lagu dadaalo maamulka iyo waxaas ayna garab istaagaan oo daawooyin tayo leh aan helno waa laga yaabaa inay fiicnaato ilaahay afa uu ka furo axmed ayaa ka codsaday hay-adaha iyo maamulka ka arrimiya gobolka shabeellaha dhexe inay soo gaarsiiyaan somo tayo leh oo beeraha lagu buufiyo si ay ula tacaalaan cayayaanka dhibaateynaya dalagyada haba ugu badnaadeen khudaarta noocyadooda kala duwan cabashooyinka beeraleydan ka soo yeeraya ayaa kusoo beegmaya xilli aan khudaar badan lagu arag suuqyada magaalada jowhar iyadoo lagu jiro bisha ramadaan ee barakaysan khudaartana ay ku yartahay suuqyada jowhar iyo beeraleydaba